بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي سديتا يا سدحاب باب ذكر الدجال دجال شيء حسديسا iyo wa sifatii dajaal sifadiisa xusideeda iyo wamaa macahu waxa micisaada uu wato sheegideeda waa u baab yahay xadiidu cabdillaahi bni cumara qaal dakara annabiyu sala allahu calayhi wasalama yowma nabigu wuxuu sheegay maalin bayna dahrayi nnaasi dadka dhexdooda almasiixa adajaala buu sheegay faqaala wuxuu yidhi ina allaha ilaahay laysa ma aha biacwara alaahoy ina almasiixa adajaala masiixa dajaal acwaru lcayni lyumna isha midig mid cawaran wey kaana caynahu ishiisa waxaaba moodaa cinabatun xabad cinaba daafiyatun soo buuran soo taagan soo baxsan cinaba daafiya ayaaba moodaa marka almasiix addajaal ee beenta badnaa waa min amhilati almubaalaga masiixa addajaal waa balaayo wax isku dajal isku isku khaldid badan akhiru zamaankuu imaanayaa ilaahnimou sheeganayaa isha midig baa marka soo taagan xadiidu anasin radia allahu canhu qaal qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam maa bucitha nabiyun nebi lama soo dirin ilaa andara ummatahu ummaddiisa uga digay alacwara alkadaaba ilcawarnihii beenta badnaa alaaho inahu kaasi acwaru wey waa mid ilcawarnaan badan wa ina rabbakumna laysa kasoo isagu rabbi sheegan mayo kan tilmaanta foosha xun waa ku aragtaan ku arkaa ku garta waa acwar rabbi maaha wa ina rabbakum laysa biacwar wa ina bayna caynayhi labadiisa indhood dhexdooda waxaa ahaaday wa ina bayna caynayhi labadiisa indhood dhexdooda maktuubun maya kaafirun maktuubun waa mid la qoray maxaa lagu qoray kaafirun baa lagu qoray labada indhood dhexdooda maxaa kaga yaal kaafirun kaal gaal inuu yahay ku taal wa ina bayna caynayh maktuubun kaafirun baa la qoray jumlada la qoray waa maxay kaafirun bimacnaa bayna caynayhi shayun maktuubun wadalika ashayu huwa kelima kaafir kelimatu kaafir baa ku taal maktuubun baa lagu baa macnaha maktuub inay halkan ku taal maaha macnaha maktuubu jumlada hore khabaru tahay waa mid la qoray kaafirun baa la qoray kelimadda kaafir qof kastaa akrin karaya kaan hataa awal sida wax loo akriya baran waa akrin karayaa muuminiin ilaan wax akrin karin baa hadda adduunka joogta laakiin halkaas waa akrin karayaan wax kasta ninkaas wixii halkaa kaga qoran waa akrinaya xadiidu xudayfata qaala cuqbatu bnu camrin lixudayfa cuqbaa xudayfe la hadlay wuxuu ku yidhi xudayfow alaa tuxaditsunaa maadan nooga warramayn maa samicta waxaad ka maqashay min rasuulillahi nebi maxamed sal alla alay slam adaa sirta rasuulka hayn jiray qaala wuxuu yidhi innii samictu anuu nebiga waa maqlay yaquulu xaalu leeyahay ina maca dajaali dajaal maciise waxaa ahaaday idaa kharaja markuu soo baxo ina maca dajaali bay ahaatay dajaal maciisa idaa kharaja maaan wa naara dab iyo biya buu isku wataa dab iyo biyo buu isku wataa iyo qabow iyo dab kulul faama aladii midka yara annaasu dadku u arkayaan annahaa iyado annaaru inay tahay midka dadku isleeyihiin waa naar oo isagu dadka inkira oo ku tuurayo oo isleeyahay cadaabta ku rid iyo naarta oo ay dadku naar u arkaan famaa un baaridun haddaa laydin sheega ummad yahay waa biyo qabow ha ka baqinina waa maladii midka yara naasu dadku u arkayaan annahu maarun- naa- maaun baarid biyo qabow inuu yahayna fa naarun tuxriq waa dab wax gubaya waman adraka qofkii haleela minkum xaalow idinka idinka mid yahay falyaqac ha ku dhaco fi ladii midka yaraa uu arkayo annahu naarun inuu yahay ama yaraa uu malaynayo annahaa naaru fainahu kaasi cadbun baarid cadbun waa maaun cadbun baarid biyo qabow oo macaan weeye isaga wuxuu islahaa halkan ku baabi'i dadka dajaal axaadiis badan baa ka sheekaysay ahlulxaq waxay qabaan dajaal waa jiraa hadduu joogaa meel buu joogaa waa shaksi waa addoon ummadda lagu itixaamayo waxaa la karsiiyey waxyaalo ilaahay awoodihiisa ilaahay wuxuu isagu waxyaalaha karay ah baa isagana kan baa lagu telaynayaa waxaa la arkaya isagoo wax dhintay dhahaya waa nooleey ninbuu dilayaa wuxuu dhahayaa ma nooleeyaa wuu soo boodaya ninka waa noolaanaya adduunka birbirkiisa iyo barwaaqadiisa baa daba yaacaya meeshuu tagaba kanziga iyo kaydka keen cirkow roobka keen wax janna u eg iyo wax naar u eg buu wataa waaye labadiisa webibaa daba ordaya kunuusta ardada daba kacaysa waxa kayd adduunka yaal la isku wada hayso waaye roobku cirka roobkeen haddoo dhah roobkaa soo degaya waaye dhulkiibaa wax allaale wixii daaqa iyo dalaga haysa soo saar waa soo bixinaya arrimahaasoo dhan ilaahay awooddiisa ku dhacayaan isagii baa laakiin ku dhawaaqaya marka hore waa balaado marka dambe waxba waa kari waayayaa ninkaa uu dilay maha qof kaleoo dambe ma dili karayo kii noolaaday baa dhahaya awal baa xadiidka kusii ogaanay inaan nin dili doontay ninkii baa noqday dajaalkii gaalka ahaa waa adiga ilaa hadda waalala ogaado waa kan casharkii markaasuu danco inuu mar labaad dilo ma dili karayo halkaa mara hore mooyaane ninkaasi arrintii waa u socon waayeysaa kaartadii wixii o dhan wixii u- waa ka- ka burayaan nabi ciisaa soo baxaya calayhi salaam nabi ciisaa dilaya dajaal dajaalaa la dilaya hada madhabu ahli الsunna wa jamiici اlmuxadisiina wاlfuqahaa'i wاnnawaari ragga waaweyn oo dhan meesha mareen wakaa ayb xadiiثu abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى allahu عalayh wasalam alaa uxaditثukuma waanan idinka xadiiثaynin xadiiثan xadiiث can iddajaali ninkii da- gaalkii dajaalaha xaggiisa xadiidkaasoo maa xadatha uusan warramin bihi xadiidkaba nebiyun nebina qowmahousan weli u sheegin innahu is- ninkaa dajaala acwar weeye wa innahu isagu yajii'u waa imaanayaa macahu xaal maciisa bimithaali ljanna janna mithaalkeed tusaalaheed iyo wannaari naar mithaalkeed oo wato fallatii mida yaquulu ou leeyahay innaha aljannatu iyadu waa janno hiya taasi annaaru naar weeyaan wa innii anigu undirukum waa idinka digayaa kamaa andara soo uga digay bihi dajaal nuuxu nebi nuux soo ugaga digay qowmahu ummaddiis foga nebi nuux baa ummaddiis uga sii digay dajaal hadduu aragtaan intaad joogtaan in soo gaaro saa ula socdo way baabun fi sifati dajaali tilmaantiis wa taxriimi almadiina madiina xarimada laga xarimay calayhi dajaal ma geli karo madiinat almunawara wa qatlihi dilidiisa dajaal uu dilayo almu'mina mu'min uu dilayo iyo wa ixyaa'ihi noolayntiis kow dilay uu noolaynayo xadiidu abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal xadaثna rasuulu llahi salى allahu عalayh wasalama xadiiثan طawiilan buu nooga warramay can iddajaali fakaana waxaa ka mid ahaa fii maakii xadaثnaa bihi ou nooga warramay an qaala inuu nebigu yidhi yaati dajaalu dajaal baa imaan doona dajaal baa imaanaya wahuwa dajaalna muxaramun calayhi waa mid dushiisa laga xarima an yadkhula inuu galo niqaaba almadiinati magaalada madiina wadooyinkeeda iyo dariiqyadeeda waaye ma geli karaya waaye bacda asibaakh alatii bilmadiina kan oo dajaalka ah waxaa laga xarimay maxaa- halkaa muxuu qoray wahuwa muxaramun caleyhi an yadkhula niqaaba almadiina haye macnaha yanzilu wuxuu degi doonaa bacda asibaakh dhulka caraseelaha ah dhulka maaragtay waxaa la yidhaahdaa asibaakh dhulka xoogaa dhanaanka yeesha oo dhidida oo milix milixa xoolaha yaaba leefleefaba oo aan badanaa dhir ma soo saara dhulkaasi ninkaasi wuxuu degayaa khaarijal madiina dhulka madiina dibaddeeda weliba bacda sibaakh dhulka caraseelaah milixleyda ah qayb ka mid ah allatii taasoo bilmadiina fayakhruju ilayhi waxaa u baxaya yowmaidin rajulun nin huwa khayrunaasi dadka u khayr badan dadka maalintaa jooga ninka u fiican baa aadaya aw amase min khayrunaasi maaha waa min khayrinnaasi dadka khayr kale mid ka mid ah fayaquulu dajaal baa dhahaya araaytu araayta miya muxuu idiin qora mada mada meesha hore hal rajulun huwa khayru nnaasi aw min khayri nnaasi fayaquulu dajaal saas kugu xigta miya ayib kabacdina Ah, intaasaa ka horeysa dajaalkan ninkii markuu u tago fayaquulu wuxuu dhahayaa ninkii muuminka ah ashhadu waxaa maqaanti ka ahay annaka dajaalu dajaalkii been badanaha inaad tahay alladii kaasoo xadathana canka xaggiisa uu nooga warramay rasuulullahi rasuulka ilaahi sala alla alay slam xadiisahu xadiidkiisa nebigu warkiisa oo noogu sheegay fayaquulu dajaal baa dhahaya ara'ayta bal ka waran ninkii buu la hadlaya waaya in qataltu haddaan dilo haadaa kan saa yidhi uma axyiitu aan nooleeyo akhbiruuni akhbirni iiga waran haddaan kan dilo aan nooleeyo hal tashukuuna ma shakinaysaan fil amri amarka ilaahnimada inaa ilaahay markaas ma shaki ma idinka gelaya haddaan waxna dilo waxna nooleeyo amarka waa la yaqaan uu sheegaya fayaquuluuna waxay dhahayaan kuwama ayama nimankii yahuud la dhihi jiray wey iyo ciddii dajaal waafaqdo oo ahlu shaqaawo ah aw ilcumuum ama si guudba kuwa hadlaya yahuud baa kolley ninkaa inta badan daba joogi doonta dajaalkan meel khayr lama aadaan moogta waa nimankaan ku dhacday yahuud taageerayaashiisa u badan waa nimankaas waxay dhahayaan laa mada ma shakinayno haddaaba ninkan dishoo noolaysaa ilaah inaad tahay inaan shakino ma shakinayno fayaqtuluhu wuu dili uma yuxyiihi wuu noolayn fayaquulu wuxuu dhahaya xiina yuxyiihi markuu nooleeyo muuminkii baa dhahaya wallaahi maa kuntu inaan ahaanin qadu weligay ashada mid darnaan badan basiiratan basiirada ilaahay ay siiyey minii aniga xaggayga mid darnaan badan alyowma maanta maantaan ugu basiiro badana oo waxaan ogaaday ninkii lalahaa wuu dilayaa inaa aniga noqday fayaquulu dajaal baa wuxuu dhahayaa aqtulhu waa dilayaa mar kale falaa falaa usallad falaa usalladu calayh wakaa lagu markaa mar dambe laguba salladi mayaba falaa usalladu calayhi saa ma idin qora lagu salladi maayo ninkaas sidaasaa xaalkiisu noqdo calayhi calaa qatlih ma dili karayo wuu ka cajizaya oo tarba- waa ka tabargabaya ninkii iyo cid kale midna ma taaban karo haddaba kabacdi laga bilaabo baabun fi dajaali wahuwa dajaalku ahwanu mid liidasho badan weeye cala allahi ilaahay caza wajal mid aad ilahay agtiisa uga liita weeye xadiidu lmugiirata bna shucba qaal maa sa'ala axadun annabiy sal lla sl qof ma weydiin nebiga can dajaali dajaal maa sa'altu inta anigu wax ka weydiiyey intaan su'aal dajaal anigu nebiga ka weydiiyey cid ka weydiisa ma jiro wainahu qaala li nebigu wuxuu igu yidhi maa yaduruka minhu waxba xaggiisa kaa dhibi mayso dajaal xaggiisa dhibi kaa soo gaari mayso qultu waxaan idhi liannahu nabi allahu yaquuluuna waxay leeyihiin dadku dhahayaan ina macahu waxaa maciisaa jabala khubsin buur dhan oo kimisa wa nahara maa'in webi dhan oo biyo ah wixiisaa kimisiisaa tirada ka bato iska wataa iyo webi dhan oo biyo ah mayaa lagu liqayaa qaala wuxuu yidhi huwa ahwanu cala allah huwa ahwanu mid xaqirnaan badan weeye cala allah ilahay dushiisa min daalika sidaas kaadaas maxay ti horta waxa weeyaan waxaas in aayad iyo run in aayad iyo calaamad looga dhigo lagu ayadayo runtiisa oo run inuu sheegayo daliil looga dhigto ila alla agti waa kaga liidasho badan yihin ninkani aayad muuqataa baa laga muujiyey oo qof kasta oo wax akriya iyo midaan wax akrinba uu ka akrinayo af- een, wejigiis waana acwarkaas marka waxaan ha watee waxaan la siiyey karaamo looma siin iyo inuu run sheegaya weeye a wixiisa ha iska wato ahwanu ama waxa uu yidhi imaam alqaadi huwa ahwanu cala allahi min an yajcala maa khalaqahu allahu cala yadayhi mudilan lilmu'min waxaan loo dhiibay inuu mu'miniinta ku dhumiyo yaa alla agtiisa waa kaga liidasho badan yahay mu'miniinta ku dhumin maayo qalbigooda shaki gelin maayo ee maxaa loo siiyey kolle wixii u wataay kuwa imaan kale in iimaankoodu ziyaado waa kii la sheegayay buurta dhanoo kimistaa watay toga biyahana watay walaysa macnahu anahu laysa macahu shay min dalik inuusan wadan maaha macnuhu wuu wataa waxaan laakiin uma wato macnaha run inay daliil u tahay iyo in lagu ayiday yaa iyo inay xoojin iyo karaamo iyo wanaag u tahay uma wato laakiin waa wataa wax baabun fii khuruuji dajaali dajaal soo bixidiis iyo mugsihi nagaadashiisa fil ardi dhulka inteebuu jooga intuu ku nagaanayo xadiiثu anas ibni malik radia allahu canhu can الnabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabi wuxuu yidhi laysa min beledin magaalo ma jiro ilaa sayada'uhu waxaa ku dul istaagi doona addajaalu dajaal baa soo geli doona magaalo kasta magaalo ma joogta hadda adigu meel kasta dajaal baa imaanaya oo magaalo ah ilaa makkata walmadiina makaya madiina mooyaan laysa lahu uma ahaan min niqaabiha naqbun min niqaabiha min niqaabiha xaalu ka hada naqbun wad wado wadan wadooyinka madiinaah ma jidho ilaa calayhi dushiisa waxa ah almalaa'ika malaa'ig baa joogta saafina xaalayyihiin kuwa safan yaxrusuuna xaalay ilaalinayaan madiina uma tarjufu lmadiinatu madiina ruxmaysa gilgilanaysa biahlihaa dadkeeday la saaltaynaysaa halaaa rajafaat saddex saalto bilal isbaramber dhulgariiroo kale baa dhacays dadkii markay la saaltayso qofkaan muumin saxa ahayn dajaal baa qalbigiisa uu ka jeclaanayaa fa yukhriju llaahu ilaahay wuxuu ka saarayaa madiina kula kaafirin gaal dhammaantii wa munaafiqin wa kula munaafiqin munaafiqay gaalka soo baxayan xagee aadayeen dajaal yaa haraya mu'min khaalis mu'min khaalisana dajaal lagu salladi maayo waxba ma kama qaadaya waxaan dha waa soo socdaan baabu qurbi saaca saacadda qiyaamada dhowaanshaheeda xadiidu ibni mascuud qaal samictu nabiy sal lla ly slm yaquul min shiraari innaasi bay ka mid ahaadeen man axad tudrikuhum saacatu saacaddu soo haleelayso walxaal hum iyagu axyaaun ay nool yihiin min shiraari الnaas man tudrikuhum ay soo haleelayso asaaca wahum axyaa qiyaamada ku duldhacaya iyagoo nool shiraaru naas xadiidu sahli bni sacdin radia allahu canhu qaal ra'aytu rasuula allahi sala alla alay wasalam qaala biisbaacayhi labadiisa farood nebigoo ishaaraya qaala macnaha ishaaraya hakada bilwusdaa fardhaxada walatii tali libhaam mid rasuulka la xidhiidha magac bay dadku dhihi jireen marka faraha tirinaya waayay u kala yaqaanaa buciu nabigu saasuu markuu yidhi wuxuu yidhi buciu waa laysoo saaray aniga iyo wasaaca ka haateyni saasoo kale annago ah waxay kala horeeyaan wax yar saacadda qiyamada waa iska dhowda nabigeennaa nebiyu akhiri zamaan ahaa calayhi salaatu wasalaam hadda muddada laga joogo waxbayaysa kula badan mar haddii aan waktigu xagga ka soo yaraanayo waa wakti soo dhammaanaya qorax casar joogta wey ummadoo dhan baaba saas ayib xadiidu anasin can inabi sal alla alay slam qaal bucitu wasaaca ka haatayni bucitu ana wasaacana waa jidha xadiidu baabu maa bayna annafkatayni labada buun labada seeri labada afuuf yaa waxa u dhexeeya xadiidu abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam maa bayna annafkatayni labada nafkoo dhexdooda waxa ahi arbacuuna afartan wey israafiil baa buunka yeeranaya afartan baa u dhexaysa qaala wuxuu yidhi raawigu arbacuuna yowman ma afartan maalmoodba qaala wuxuu yidhi ma abaytu diide kuma dhihin qaala wuxuu yidhi hadda arbacuuna shahra marka ma afartan biloodba qaala wuxuu yidhi abaytu diide qaala wuxuu yidhi arbacuuna sanata haddaa ma afartan sana ah qaala wuxuu yidhi abaytu diide abu hureyra hadlay kuma dhihin wey qaala wuxuu yidhi uma yunzilu llaahu ilaahay baa soo dejinaya min asamaa'i maa'an biyo fayambutuuna way soo baxayaan soo dhalanayaan kamaa yambutu lbaqlu baqashu say usoo baqlu baqlku baqli waa waxaan dhirta yaryar say usoo baxdo laysa min alinsaani qofka insaanka ka mid maaha shay-un shay ilaa yablaa waa dhammaanayaa qofka jirkiisa dhulka cunaya dadka dhulka loo fasaxay ilaa cadman waaxidan hal laf mooyaane wahuwa cadmigaasina cajbu dhanabi dabageminta wey cajbu dhanabi yarah wax yar wa minhu isaga xaggiisaana yurakabu lkhalqu cajbu dhanabka dabageminta baa abuurka la iska korinaya yowma alqiyaama qofkii waxaa la hayaa laftan yar ee halkaasee labada baryood dushooda ku aadan taas baa marka qofki intiisa kale laiskaga keenkeenaya laiska duldul saaraya dhag dhag dhag dhag dhag hal mar baa qofki laisku rakibaya waaye asalkiisidina waa halaya kitaabu zuhdi zuhdigii buu kitaabu yahay iyo waraqaa'iqi raqaa'iqdiina kitaab buu yahay waxyaalaha qalbiga jilciya zuhdi araqaa'iq cilmu raqaa'iq waa zuhdiga xadiidu anas ibni malikin qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebiga nebigeenaa yidhi yatbacu lmayita meydka waxaa raacaya halaatatun saddex fayarjicu hnaani labaa soo noqonayaan wa yabqaa macahum ciise waxaa ku baaqi noqonaya waaxidun hal mid ah yatbacuhu meydka waxaa raacaya ahluhu dadkiisa iyo wa maaluhu maalkiisa iyo wa camaluhu camalkau falay fayarjicu ahluhu baa soo noqonaya wa maaluhu maalkiisina waa soo noqonayaa wa yabqaa camaluhu camalkiisina waa la harayaa maciise qabriga hadda ogow maalkiisa iyo ahalkiisa iyo camalkiisaa raacaya waa sida qaalibkaa maxaa u yiri ruba meyitin laa yatbachu ilaa camaluh meyd badana camalkiisa maaha wax kaloo raacaya aan haysan dadaan dee dad iyo dunyo aasay oo ka daba tegay oo kaxeeye baan lahayn waa jiraan maal iyo ehel midna usan raacin maal iyo ehel marka ehelkiisaada waa dadka rufaqadiisa iyo saaxiibadiisa iyo dadkiisa iyo xoolihiisa iyo wixii ma lagu qaaday meydka iyo waxaas weeyaan maalka iyo dadkuwa sida caadada ku dareedhay dadkan marka hadhowtii waa iska soo noqonayaan xoolihii waa lasoo celinaya taan si fiican loo aasin kuwaa soo yaacaya haddii rabaan waaya camalkii baa haray xaggee ku haray qabriguu la jooga ilaahu camalka noo suubix xadiidkani waa xadiidka kun sideed boqol lixdan iyo lix xadiidu camar ibni cawfin alansaari wahuwa ninkaani xaliif buu u yahay libani caamir ibni lu'ay wakaana wuxuu ahaa shahida bedran bedr mid xaadiray qaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam bacatha abaa cubaydata bna aljarax abaa cubayda ibnu jarax buu nebigu diray ila albaxrayni meesha hadda baxrayn la yidhaahdo loo diray yaatii xaaluu la imaanayo bijizyatiha jizyadeeda iyo gabaraheeda wa kaana rasuulullaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam huwa nebiga laftiisu saalaxa mid la suluxtamay ahla albaxrayni reer baxrayn oo waagaas majuusu badnaa ayuu nebigu la suluxtamay calayhi salaatu wasalaam oo macnaha dagaal laguma qaaday wa amara calayhim wuxuu madax uga dhigay alcalaa'a bna alxadramiyi markaasaa looga dhigay madax waqadima abuu cubaydata baa la soo galay markuu meeshii tagay bimaalin xoolo badan buu min albaxrayni kala yimid xoolo badan buu kasoo rurshay fa samicat ilansaaru ansaar baa waxay maqleen biquduumi abii cubayda abii cubayda inuu soo galay waana loogaa xoolo weyn inuu loo diray fa waafaqad way soo waafaqday nimanka ansaareed salaata subxi subaxa salaadiisii bay maca nebiyi soo waafaqeen salaas dadaa nebiga subaxa la tukan jirin wax meelo fogfog xataa joogay baa ansaar mar haddii la yidhi xoolaha la keeno xoolu waa balaayo oo abu cubayda soo galay waxaa la ogyahay dee abu cubayda masaajidka nebigu imaanayaa meesha meelo kale la kala aadmiyey iyo wasaaradee xoolaha wada halkaa la keenayaa markaasaa masaajidka waa lasoo buuxshay salaaddii aroor horey la soo tukaday nebigu walamaa sallaa bihim nebigu markuu tujiyey alfajra salaadii subax insarafa waa iskaba gadoomay xagga iyo xagga uma fiirin fatacaraduu lahu nebiga waa usoo bambaxeen soo bambixidda maxay qofka marka halkaa mixraab ka soo baxo de gadaal iyo meesha u dhaqaaqo dhexda haddii loo is istaago oo la salsalaamo oo la hor istaago oo maaragta waa lala saasaa dhacday fatabasama rasuulullaahi nebi maxamed baa dhool biray sala allahu calayhi wasalam xiina ra'aahu markuu arkay wa qaala wuxuu yidhi adunnukum waxaan idiin malaynayaa qad samictum inaa maqasheen ana abaa cubaydata qad jaa'a inuu la yimid bishayin xun nabiga agtiisa waxaan xolaa adduunyaba qalbigiis dee dahab inay noqdaan buurahu diiday wuxuun inuu keenay baa inaa maqasheen qaalo waxay dheheen ajalhaa rasuul allah yaa rasuul allah alla nabi alla waa maqalnay xoolaa la keenay qaala wuxuu yidhi fa abshiruu bishaarayso wa ammiluu hididiisha khayr wa ammiluu waxaa hididiilataan maa yasurukum wax idin farax gelin doono idin farax gelinaya fawallaahi ila alfaqra faqri ma ahi akhshaa mid cabsanaya calaykum dushiina faqri idinka baqi maayo walaakin akhshaa calaykum waxaan idinka baqayaa an tubsada calaykum in la idiin fidiyo addunyaa adduunyada kamaa busida sidii loogu fidiyey calaa man kaana qablakum dadkii idinka horeeyey oo fatanaafasuuhaa fatatanafasuuhaa aa ku baratantartaan oo adduunya ku tartantaan kamaa tanaafasuuhaa say iguba ugu baratameen ugu tartameen oo watuhlikakum idinka adduunya idin halaagto kamaa ahlakatkum say iyagaba waay kamaa ahlakathum dheh si iyagaba u halaagtay inay idin halaagto allahu akbar waaga hore qabiilo kasta masaajid bay lahaayeenoo halkaasi salaada subaxdii ku tukan jireenoo waabaa subaxaan nebigay la soo tukadeen calayhi salatu wasalaam dee nebiguna waa gartay warma abaa cubayda xoola wadaa maqasheen wuxuu wada saasuu ula hadlay nebigu calayhi salatu wasalaam xadiiثu abi hurayrata can rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam qaala nebi wuxuu yidhi idaa nadara axadukum midkiin markuu fiiriyo ilaa man qof fudila calayhi laga fadilay filmaali xoolaha iyo walkhalqi abuurka muuqaalka iyo xoolaha qof laga saramariyey hadduu qofku arko falyandur ha fiiriyo ilaa man axad huwa isaga wa asfala minhu isaga ka hooseyn badan kan kaa xoola yaraya kan kaa muuqaal hooseeya fiiri bes haddaa kan kore fiirsatid waxaa ka tegaysaa nicmadii ilaahay baa yaraysanaysaa laakiin arrintan mataqaanaa waa wixii aan cibaadada diinta ahayn wixii cibaadada diinta qofka kaa sarreeyaa la higsadaa oo la fiirsadaa oo la daba kacaa si loo haleelo ilaahay loogu sii dhowaado waxaan waa wixii dunawi ah xaalad liidata qofka maraya adduunka waa iga taallaa dhahaya waxuu hadduu hoos fiirsho arkaya cid kasii hooseysa markaasuu nicmada ilaahay dhahaya alla ilaa anaaba dhaama nicmada ilahay ku shukrinaya wa fi hada fi hada alxadiisi dawaau daa'i xanuunkii daawadiisi baa ku jira xanuunka daawadiisi lianna shaksa idaa nadara ilaa man huwa fowqo qof ka sareeya mar hadduu fiirsado lam ya'man an yu'thira dalika fiihi xasad inuu xasdaa laga yaabo alla kan waxa la siiyey alla kan sida alla kan sida waa khatar wa dawaa'uhu waxa weeye an yandura ilaa man huwa asfala minhu cid ka hooseysa inuu fiiriyo markaasuu shukri naq iyo wanaag la imaanaya xadiidu abi hurayrata radia allaahu canhu annahu abi hurayra samica rasuula allahi nebi maxamed buu maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu nebi maxamed leeyahay ina halaathatan saddex nin oo fii bani israa'iila reer bani israa'iil dhexdooda ahaa ayaa jiray ina halaathatan baa kaana fii bani israa'iil saddex nin baa reer bani israa'iil joogi jiray abrasa mid baraslaah waa aqraca mid bidaarlaah iyo waa acmaa mid indhala ya indhala indhalaawa badaa lilaahi ilaahay waxaa u sabqay an yebtaliyahum inuu kuwaas imtixaamo saddex nin baa jiro badaa lilaahi ilahay waxa u daahiray waxba ha dhihin badaa lilaahi sabaqa fii cilmillaahi ilaahay cilmigiisa waxaa ku hormadhay an yebtaliyahum inuu imtixaamo jirabo fabacatha ilayhim ilaahay wuxuu usoo diray nimankii malakan malag baa ilaahay usoo diray faataa wuxuu u tegey malagii al abrasa barasle jirkaa caddaaday oo qofka si kale u ekaanaya faqaala malagii wuxuu yidhi ayu shayin shaykiiseeba axabu ilayka lagu kalgacal badan yahay waxaa heshay maanta maxaa ugu jeceshay qaala wuxuu yidhi lownun xasanun midab wanaagsan axabu shay ilaya wax shayga la iigu kalgacal badan yahay xaggayga lownun xasanun waa midab wanaagsan wajildun xasanun iyo maqaar wanaagsan maxaa yeelay qad qadarani naasu dadkiibaa iqurumaysay qof si toos ii fiirin kara male dadkiibaa iqurumaysay xaalkaygu sidau yahay dubkan cad iyo waxaan qajajacla oo sida kale u ekaaday waaye qaala wuxuu yidhi nabigu famasaxahu waa masax malagi fadahaba canhu waxaa xaggiisa ka tegey wixii uu dareemayo xanuun ahaa faucdiya waxaa la siiyey lownan xasanan midab wanaagsan faqaala malagii wuxuu yidhi ayulmaali xoola kiiseebaa axabu ilayka lagu kalgacal badan yahay qaala wuxuu yidhi al ibilu geela xangu jeclahay geela laygama marayo geela wax la dhaqdo geelaan u jecla faucdiya waxaa la siiyey naaqatan xabad hala taasoo usharaa toban bilood riman dhalaysa dhowdhowda hashaasaa loo dhiib faqaala wuxuu yidhi malagii yubaaraku laka fiiha waa lagu barakaynaya ha laguu barakay macnaa baaraka allahu fiika baa riwaayaadka qaarkood yubaaraku laka fiiha buu ku yidhi ha laguu barakeeyo ha kuu barakowdo waa taa wuxuu u tegay malagii alaqraaca bidaar le faqaala wuxuu yidhi ayu shayin shaykiiseeba axabu ilayka lagu kalgacal badan yahay qaala wuxuu yidhi shacarun xasanun timo wanaagsan ayaa laygu kalgacal badan yahay wayadhabu canii xaggaygana oo ka tago haadaa waxaan timo la-aanta qad qadarani nnaasu dadkii baaba inacadii qurumaysay waa xiirana mogta xiiranahaas madaxii timihii ka dhammaadeen waxaan jeclaysa buu yidhi in mar timihii iisoo noqda waaye hadaa kuwaa wuxuu ku qaylinaya meel kasta timihii baanu beeraynaa qaala wuxuu yidhi famasaxahu malagii baa masaxayo fadahaba wixii baa ka tegey xanuunkii wa ucdiya shacaran xasanan timo wanaagsan baa la sii qaala wuxuu yidhi fa ayulmaali xoola keebaa axabu ilayk xoolaha maxaa lagu kalgacal badan yahay ugu jeceshahay qaala wuxuu yidhi albaqaru looba looley wey qaala wuxuu yidhi faacdaahu wuxuu kaasna siiyey baqaratan xabad loo ah hadday taa wadato waa hal xabo taasoo xaamilan weliba waxa weeye riman hal xabo oo lo ah baa la siiyey taasaa loo dhiib weliba waa mid aad sida oo dhalays wa qaala wuxuu yidhi yubaaraku laka fiiha waataa wuxuu u tegay malagii alacmaa indhoolihii faqaala wuxuu yidhi ayu shayin axabu ilayka qaala wuxuu yidhi yaruddu llaahu ilaahay inuu celiyo ilaya xaggayga basare araggay oo fa ubsiru bihi aan ku arko annaasa dadkii aan mar arko qaala wuxuu yidhi famasaxahu waa masaxadi oo faradda allaahu ilayhi ilaahay baa u soo celiyay basarahu araggiisii qaala wuxuu yidhi fa ayulmaali xoolaha keebaa axabu ilayka lagu kalgacal badan yahay qaala wuxuu yidhi alqanama ariga waa arile waa shuushlahaas faacdaahu shaatan wuxuu siiyey xabad riix taasoo waalidan buu yidhi neef ariix ayuu siiyey shaatan waalidan ay daata waladin ilma wadata wuxuu waxay dhashay wadataa wargeeya waxaar waxay doontaa wadata ama waalid waxaa kaloo loo isticmaalaa waalidan dhalaysa hadda xaamilo ah iyana waa rimanta labadaa lagu fasira ogow muxuu idiin qora fa hamsada goday fa untija haadaani saasuu idiin qora ficilkan afcaasha musamaha macnaha majhuulka iska laazima inta badan weeye fa untija haadaani labadaasi waa ka dhashadeen labadii hore oo ishkinka la siiyey geela xabadda hashaa iyo xabadda lo-da waaye wawallada haada taa hore antajada waxaa loo isticmaalaa geela iyo lo-da iyo walladana ariga iyo dadka iyo markay dhalayaan wawallada haada kana waa ka ilmo dhashada fa kaana lihaadihi lihaadihi miyah mise lihaada ya lihaadihi bay qoraya fa kaana lihaada kan waxa uu ahaaday waadin tog oo min ibilin geela ilaa ha lagu barkeeya layidhi wax tirada ka bato hele walihaada kan kalena waadin tog dhan oo min baqarin lo ah walihaada kanna waadin tog dhan oo min alqanim ah xoolaa lagu sii daayay uma inahu malagii ataa wuxuu u tegay alabrasa baraslihi fii suuratihi isagoo ku sugan baraslaha suuradiisii iyo wahayatihi qaabkiisii waagu jiranaayo baraska qabay qaabku u ekaabaa malagu isku soo shabahay malaa'igtu tashakul bay leedahay ha isagoo u dareemo oo hadduu qalbi naxal leeyahay oo u dhaho waxau soo maray u garto kuwa waxay soo mareen aan garanna waa jiraan waa u yimid faqaala wuxuu yidhi malagii rajulun anaa rajulun nin baan ahay ninkaasoo miskiinun miskiin ah taqadacad biya waxaa iga googoday al xibaalu baan dhihi jirin alxibaalu ma idin qor oo kanjiin buu ka dhigay muxuu ka dhigay alxibaalu wey asbaabtii baa iga go'day fii safarii safarkayga asbaabtii safarkayga aan ku gaari lahaa waa iga go'day تقطعت بي الحبال جمع حبل أي الأسباب صح أسبابتي رزقي عن قدر بلها أي أقضي markaan nin miskiina saa malag wuxuu uga jeedaa adigaa sidaan ahaan jiray adigoo laftaada miskiin baa ahay saas ahay saas ahay waa sarbeeb cajaa'ib ah si u baraarugo mid baraarugaya maaha laakiin marka wuxuu yidhi falaa balaaqa wax gaarida alyowma maanta iima ahaan aan meesha u socday gaaro ilaa billaahi ilaahay mooyaane uma intaa kabacdi bika uma baa la isticmaalaa adiga daa maanta ilaahay ii kaalmay intaa kabacdina aadan gacan qaban meeshaan u socday maba gaari karo ilaa billaahi uma bikadu maaha taraqi adiga inta ku kaalmayso kor u sii baxo ilahay inta kaalmayso kor u sii baxo adiga maaha ee hoosu soo deg ilahay inta kaalmayso uma kabacdina adiga hoos tanazul baa la dhahaa taraqi maaha iska jir waay as'aluka waxaan kugu weydiistay biladii kii acdaaka lowna alxasana midabka wanaagsan ku siiyey waljilda alxasana maqaar ka wanaagsan ku siiyey walmaala xoolaha badanoo geelaa ku siiyey baciira neef geela ataballaqu calayhi aan dushiisa ku gaaro fii safarin safarkayga ila geela waa lasii raacaado waa la rartaado war hal neefoo geela war geela hal neef igas war neef iga soo qabo war neef iga soo qabo ilaahay baan kugu weydiistay intaasoo barwaaqaa ku siiya nicmaa nicmaduba xusuusiyey midab wanaagsan ba ma maqaar wanaagsan ba ma xoolaa waqaala le wuxuu ku yidhi ninkii ina alxuquuqa kasiira niyo xaajooyinkii waa badan yihiin howlo badan baa noo yaallo oo haddana wax naga baxa ma jiraan howlaha nagu badan meel kasta hawl baa ka taagan ina alxuquuqa kasiira buu ugu jawaab waaya marka waxba hadda ma nagama aqoonno oo wakaas arrimo badanoo xuquuqa jira waa lagaa soo horreeyey oo kale wey waqaala wuxuu ku yidhi kaana acrifuka waxay moodaa inaan ku garanaye alamta kon horta waadan ahaan jirin abrasa mid baras qaba oo yaqdaru ka naasu dadku ku qurmaysaan faqiiran maaha maadan ahaan jirin midaan waxba haysan oo fa acdaaka allahu ilaahay kuu dhiibay hadda xoolo faqaala wuxuu yidhi laqad warisu may may xoolahan anu waxaan ka dhaxlay likaabirin awo weyn oo can kaabirin awo weyn ka dhaxlay awowo ka awowo weliga iyo geelley waxaan ahayn hodana barwaaqo ah oo reera adduun haysta ah baanu ahaan jir weliga iyo waxaad sheegaysa faqrigan iyo balaayadan anugu soo qaada weliga iyo nama soo marin kaabir can kaabir baan xoolaha ka keennay waaye aabaa iyo awooyaal baa kala dhexli jiray bu ku leeyahay weligeedba murma saas ah saa hadday tahay faqaala malik wuxuu yidhi in kunta haddaad tahay niyoo kaadiban beenaale waaba tahay fasayaraka allahu allah kugu cesho ilaa maa kunta waxaa ahaan jiray allah kaa yeelo inabad kaa tegay nabaday waataa wuxuu u tegay alaa qaraaca bidaarin fii suurati wa hayati isagoo ku sugan oo iska dhigaya wax bidaarin timihii ka dhammaadeen faqaala wuxuu yidhi lahu kaasna wuxuu ku yidhi mithla maa qaala lihaada ninkaa wuxuu ku yidhi miskiin baanahay saasaanahay saasaanahay ilaahay waxaa ku siiyey timahan quruxda badan ee waxaan warniyo xabad loo aysi faradda calayhi kana wuxuu kugu ku radiyey mithla maa radda calayhi haadaa kaa hore wuxuu ugu jawaabay wuxuu yidhi waxba nagama baxaan arrimuhu waa iska badan yihiin oo wakaasoo war mawaadan faqiir ahaan jir may may may weliga iyo xoolaha naga haysan jir faqaalu in kunta kaadiban haddaadna beenaalan tahay fasayaraka allahu ilaa maa kunta waxaa ahaan jira allaha kaa yeelo waa talac maa indhoola u teg fii suurati isagoo sidiisii oo kale ah indhoola hadda dhacdhacayaa mogta oo dhacdhacaya la iska dhigo indhaha wax uga jeedin qiyaasta faqaala wuxuu yidhi rajulun miskiinu niyo miskiin baan ahaa wabnu sabiilin wadanin inankeedaan ahay wataqadacat biya alxibaalu asbaabtiibaa iga go'day fii safari waxay bakud maniyamayadhaan wax allaale waxay waxba ma hayso falaa balaaqa alyowma maanta gaarid iima ahan ilaa billaahi thumma baa la isticmaalaa meeshaan bik asaluka biladii allihii baan kugu weydiisay radda calayka basaraka aragga kuu soo ceshi shaatan neef ariyo ataballaqu bihaa fii safari safarkayga aan ku gaaro neef ariya baa maanta kaa doonaya neef ariya baan kaa rabaa waayahay faqaala wuxuu yidhi qad kuntu niyahu anigu waxaan ba ahaan jiray acmaa midin dhoolaa faradda allaahu basari ilaahay baa aragga ii soo ceshay wa faqiiran midaan waxba haysan baan ahaan jiray faqad aqnaanii ilaahay waa ay hodan yeelay fakhud iska qaado maa shi'ta wax allaale waxaad doonta ariga ka kaxayso fawallaahi baan ku dhaartay laa ajhaduka inaana maanta kugu dhibayn alyowma maanta bishayin bitarki shayin shay ka tegiddiis akhadtahu aa qaadatay lilaahi ilahay darti aa u qaadatay ama akhadtahu aa qaadatay lilaahi ilahay dartii baana kugu dhibanba xoolahayga wax allaale maanta waxaa ka kaxaysato inaanan maanta kaala hadlayno inaad ka tagto macnaha shay inaad ka tagto kuuma ogoli la soo qadaraya waxaan anaa soo maray buu leeyahy waxaan iyo dhibtaana kaa muuqatay marka maanta waa u fasaxanta faqaala wuxuu yidhi malaga amsikniyow hayso maalinka xoolahaada fa inama btuliitum saddexdiina waa la idin jirabay waqad radiya allahu canka ilaahay adiga waa kaa raali noqday wasakhida ilaahay waa u carooday alaa saaxiibeyka labadaada saaxiib geelle iyo loole waa garan waaye waxay soo mareen labadaas soo maaha waay taxaan baa meesha ka dhacay taxaankiibay ku dhaceen adiguna waa ku baast xoolana lagaama raba malaa'ig xoola ma rabtee waa horaa looga dhaq socdo culimadu waxay dhaheen xanuunadu waa kala dhib badan yihiine ninkan indhoolkaay waa ka caafimaad fiicnaa labada saaxiib oo kale barasku waa xanuun balaaye ah qofka dabcigiisa iyo jadwalkiisa iyo situationkiisa oo dhan buu baaba ka dhiga er bidaarlahana sidoo kale amaa indhoolku waxa weeyaan saas ma ahayn indhahun bas markaa wax ka arkayn mooyaane marka labadii kale waa u dhammaatay dabaacadooduna wasaat dabaacu laakhari aakharayn labada kale dabaacadoodii waa xumaatay xasuna dabaacu lacma indhoolkii dabcigiisana waa fiicnaaday waa waa baramos rajahu lbukhaari xadiidu sacdin qaal inii aniguba yidhi sacad la awalu lcarabi carab ninka u horreeyaan ahay ramaad ganay bisahmin leeb fii sabiilillahi ilaahay waddadiisa leeb ku tuuray wara'aytunaa waanu is aragnay naqzuha nagoo duulayna ninkan leebkau tuuray mataqaanaa sariir ciidankii cubaydat bnu lxaaris bnu cabdilmualib cabdilmualib aan kulehin cubaydat bnu lxaaris bnu lmualib sahankii loo diray oo bishaa dagaal ku horreeya oo dhacay ahaa gaaladii muslimiinta sahankii u horreeya nebigu diray bay ahayd sanadkii koowaad bay ahayd safar gaaladu leedahay baa la jidgooyo in loo dhigo leebleeb baa laisku ganay ninkii how koowaad oo leeb ganay ninkan waayo sacad ramaa fii sabiilillahi wara'aytuna waa is aragnay naqzu annagoo duulayna wal xaal maa lanaa dacaamun wax cunnaah aan haysan markaan dagaalka gelaynay ilaa waraqul xublati mooyaane xublada caleenteeda mooyaane wax kaloo aan haysanna ma jiro geedka salamka la yidhaahdo mirihiis iyo caleentiis waxaasaan haysan iyo wahada samuru kan kaloo geedkan weyn geedahan waa weyn oo qodaxda le weyn wa ina axadanaa mid kalena la yadacu waa dhigayay wixii ka imaanaya dabada kamaa tadacu shaatu neefka arigaasoo u dhigo oo kale macnaha wax qalqalalan oo saalasaala ah baa naga imaanayay dad caadiga wax ka yimaada nagama imaanaya maa lahu uma ahan waxa naga imaanaya khildun isku darsan qof cuno kala duwan cunayo wax isku dhex darsamay dhigaya maan ahayn marka saas waxaan ciidan baa la dirayaa iyo kadaa fulaan buu u baahan yahay agab iyo kadaa iyo kadaa iyo kadaa kumanaan dowladay waxaas muslimiintu hadday daacad yihiin uma baahna ilaahay baa macooda bes waxba raashinba lama hayn geedahaasaa gaaladana waa laga adkaada caleentooda la cunay faham waaye dagaal adduunya lagu raadinayo wey waxa socda uma asbaxtu uma asbaxtu waxay noqotay banuu asadin reer bani asad tucazirunii maanta inay icanaananayaan oy ceebaynayaan oy tacsiirayaan cala alislaami islaamnimada dusheeda maanta nimankii reer bani asad anigiibay maanta ay haystaan waxay le waran inuu islaamnimada ku sugnow waristoosi oo sacad oo awalu man ramaa bisamin fii sabiilillaahi ah oo geedaha usoo cunay oo kuwaan waxay dhahan kaadida usoo cunay geeda caleenta usoo cuneen saxaabadu inay macna diinta hirgeliyaan ya kuwa dadka soo baabaasha waxay dhahayaa waxaan usoo cabnay waxaas marka maanta anigii bay haystaan buu yidhi khibtu waaba hoogay buu yidhi idan haddaas maanta in qoladan ila hadasho haddayba saata allal waaba hoogay wadalla sacyi sacyigaygana waaba dhumayba maxaa dhacay meesha mataqaanaa nimankan uu ka dhashay reer bani asad dadkii ridoobay bay ahay nebigu markuu dhintay calayhi salatu wasalaam dulayxat bnu khuweylid alasadi bay raaceen iyaga ka dhashay oo nebinimo sheegtay khaalid bin weliid baa la dagaalmay xilliga abubakar waa jebiyey qaarkoodii hadhayn islaamnimada kusoo noqdeen ninkii nebinimada sheegatayna dulayxaa la dhihi jiro waa fiicnaadayoo waa toobad keena sida la qabo dadkan badankoodu kuufay degeen waagii dambe kuufo waxaa barasaab ka ah sacad bin abuqaasan waa lasoo dacweeyey astako cumar baa lagu dacweynaya cumar xilkiibuu ka qaaday sacad waxyaalahay ku astakeeyeen waxaa ka mid ah inahu laa yuxsinu salaata sida loo tukado ma yaqaan ninkaas sacad ah saxaabigaa garanaysa wey waa hadda kuwa jannada xataa loogu bishaareeye wey dadkan waa balaaye qaarkood marka wuxuu yidhi maanta nima anigii saas ahaa tucazirunii waxa weeye iyagii baa it- igu dul istaajinayo itoosinayo ama waxa weeyaan tuqawimunii wa tucallimunii reer bani sacad baa maanta reer bani asad baa maanta aniga itacliiminaya wax ibaraya itoosinaya oo idbinaya maanta aniga idhahaya istoosi saas weeye diintu kuwa gadaal ka yimid baa dadkii diinta yaqaana ku qabsanaya waxay leeyihiin annagaa saxan oo kuwii yaqaanadu sidaa usoo ahaabay leeyihiin hadda annaga ku saxayn waxba kama jiraan xadiidu abi hurayrata radiallahu canhu qaala qaala rasul lah sal ly slam nebigu wuxuu yidhi allahuma irzuq ilaahu ku arzaaq aala muxammadin dadka nebi maxamed aalkiisa ah quutan quud waxay cunayaan noolaan- noo- nolol iyo nool- ee no- kadhi keliya quud nololeed kafaaf qofku hadduu kafaaf helo wax jirkiisa ku noolaado uusan cid wax baryin bes intaasaa fiican xoolahan kaloo laga shaqaynayo oo qaninimada aafadeeda iyo faqriga aafadiisa labaduba waa balaayo subixii labadaada xabbo rooti ah xabad waxay kugu filan baa helaysaa harkii waxay waxay helaysaa waa nooshahay waa bes cidna ma baridin khayr bes quud baa la yidhahdaa wixii dadka malaayiinta kan haysta wuxuu cuni lahaa waa intoo kale noloshaadi baa haysta waayo waxa kale waa wax la kayd ah kayd marka nebigu wuxuu isagaaba doortay baa hadda yiri anu faqrigu midna waa mid qofka dee khasab usoo galaa inta qof ordayo faqri ka bixila midna nebigaaba isagu waxaan doortayba inuusan xoolahan iyo baddan iyo dahabyadan dhex gelin xadiidu caaisha qaalad waxay tiri maa shabica ma dhergin aalu muxammadin nebi maxamed aalkiis mundu qadima almadiina madiina uu soo gala laga bilaabo waa toban sano min dacaamil burri bur cunadeed talaata layaalin saddex waa hameen oo tibaacan isku xigta xataa qubidda ilaa laga ofsaday calayhi salaatu wasalaam waaya tobankaas sano mar xaji ama cumro ama aada maaragtay duulaan maaha dee inta kale madiinu jooga soo maha xadiidu caaisha qaala waxay tiri maa akala ma cunin aalu muxammadin nebi maxamed aalkiisu sal alay slam akalatayni lama cunto fii yowmin hal maalin ilaa ixdaahuma labadaa midood tamrun timir bahay laba jeer wax lama cunin ilaa haddii la cuno laba cunno waaweyn maaha mid ka mid ah waaba timir dhowr xaboo timir ah haddii kalena hal mar baaba wax la cuna bes waxaan reer magaalku saddex waqti wax cunayaan iyo markay magaalada usoo baxaan xoogaayada kaloo meelaha loo fariisto iyo ayse afka iyo gacanta kala joojinayn kama jirna meesha waaya xadiidu caaisha qaala waxay tiri maa akala kaa waa soo maran xadiidu caaisha oo kale weeye annaha qaalat licurwa habaryar bay u tahay mataqaan curwa curwat ibnu zubayr mataqaan Waa- waa dambo dhash ibna ukhtii bay tiri ibna ukhtii walaashay wiilkeediyey in kunnaa waxaan ahaa waxaan ahayn lananduru kuwa fiiriya ila alhilaali bil dhalatay uma alhilaali bisha labaad halaathata ahilatin saddex dhalasho bilood oo fii shahrayni fii tamaami fii itmaami shahrayn laba bilood oo dhammaystirmay iyo bil dhalatay bil baa dhalatay waa dhammaatay bil kalaa dhalatay waa dhammaatay bil kalaa dhalatay weli ma dhammaan dhalashada biluhu waa saddex yaa kuwa dhammaadayna waa shahrayni labaad dhammaystiratay intaasaan soo mari jidhay walxaal maa uqidat aan laga shidin fii abyaati rasuulahi sal sl nabi ilaahi guryihiisi oo dhan naarun wax daba dabba lama hurin maxaa loo shiday haddaan wax lagu shi- la saaraba lahayn qaala curu wuxuu yidhi faqultu waxaan ihi yaa khaala alla habar ir caa'ish maa kaana yuciishukum maxaa idin noolayn jiray maxaa ku noolaydeen qaala waxay tiri alaswadaani labada madmadow atamru biyo iyo walmaa u biyo atamru timir iyo walmaa u biyo waa baabu taqliib labada madow mid baa madow waa timirta waaye dhuxusha leele iyo biyaha caadigaad biyo hadba weelka lagu shubay midabkiisa yeeshaan ninkastoo soomaalidu dhahdo waxaas biyo madow waxaan ahayn ma haystaan ama biyo madow waxaan ahayn igama degin oo biyihii loo isticmaalaba adigu waa labada madmadow ilaa annahu qad kaana lirasuulillahi sal ly slm nebi maxamed waxa u ahaa jiiraanun daris oo min al ansaari kaanad lahum waxa u ahaan jirdheen manaaixu xoola irmaan wa kaanuu waxaan yamnaxuuna kuwa maaliya rasuululahi sal ly slam min al yamnaxuuna bimacnaa kuwa maal ahaan u siiya nebiga min albaanihim caanahooda fayasqiinaa nebigaana waraamin jiray sal alay slam marka yamnaxuuna way siin jireen caanaha xoolahaas ama neefka irmaan baa nebiga loo keenaya markaasaa nebiga caani marka lasoo liso wax naga siin jira marka biyo iyo timir xoogaa marmarba caanaa la heli jira xadiidu caaisha qaalad waxay tiri tuwufiya nebiyu nebi maxamed waa la oofsaday sal ly slm xiina shabicnaa markaan ka naragnay min alaswadayni labada madomadooba attamri walmaa'i timir iyo biyo biyaha dee miyaa gaashay biyaano laga dhergaa waaye timirta waa caadi duuna almaa'i dayib marka labadoodoo laisku daray baa laga dhergi karaa ama waa wixiiya maca ka dhig minala soo deyna attamri iyo walmaa'i wa macalmaa'i xadiidu abi hurayrata radia allahu canhu qaal maa shabica alu muxammadin sala allahu calay wasalam nebi maxamed aalkiisu kama dhergin min dacaamin dacaam halaathata ayaamin saddex maalmood xataa qubida ilaa nabiga laga qibdooday ou ka dhintay calayhi salatu wasalaam saasaa dhacday waayahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab